لله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وعشرك كنتن يا سقالات kitaabka suwar min xayaati saxaaba suwar min xayaati saxaaba waaya waa adoctor cabdiraxmaan raafad albasha baa la yihahda doctoorka kitaabka diyaariyey iyo sheikha qoray saxaabigan waxaa la yidhaahdaa mucaad bnu jabalin mucaad bin jabal ayaa la yidhaahdaa waa raggii waaweynaayo ajiladaha saxaabadii aclamu ummatii ummadayda kan ugu aqoonta badan bilxalaali waalxaraami xalaasha iyo xaaraamta ugu yaqaana mucaadu bnu jabalin waa mucaad bnu jabal maxamedun rasuulullaahi baa yidhi sala allahu calayh wasalam lamaa ashraqat markay iftay jasiirat lcarab dhulkan la yidhaahda jasiirat اlcarab binuuri اlhudaa wاlxaqi xaqa iyo hanuunka nuurkiisa markay ku iftay kaana alghulaamu wiilkii wuxuu ahaa alyahribiyu ee reer madiinaad reer yahriba ahaa waa yarib nisbat ilaa yarib wahiy madiinaة اmunawara waa madiinaة اlmunawara wiilkii reer yahribi mucaad bnu jabalaha wuxuu ahaa fatan dhallinyaro yaafican ma garanaysaa oo kuray ah yaafic waxa weeyaan waa wiil yaroo wuxuu ahaa soo kobcaya wa kaana wuxuu ahaa yamtaazu kii ka socma min atraabihi kuwa la-ayniga ah wuxuu kaga soocnaan jiray bixiddati اdakaa'i fahmada badnaanteeda fahmo badnaan waquwati alcaaridati iyo fiiro dheeraad yaa fiiro dheeraadka quwadeeda fiiro dheeraada oo xoog badan iyo wa rawcati albayaani caddaynta la yaabkeeda so wuxuu caddaynayo iyo wa culuwi lhimmati himmada saraynteeda ayuu dhallinyaradii la da-da ahaa kaga socnaa wa kaana wuxuu ahaa ilaa daalika qasiima wasiima mid qurux badan buu ahaa wey macnahaasoo dhan qasiima wasiima ma mid soo dhalashadiisu soo bixitaankiisu qurux badan tahay wasiim ahoo macnaha weji qurux badan wasiimka inta badan weji qurxoonaanta wey waay ayuu ahaa akxala alcayni buu ahaa mid indha kuulan waa qurux u dhashay jacda shacri mid timihiisu adag yihiin xoog leeyihiin baraaqa hanaayaa ayuu ahaa mid ilkihiisa ay birbirqayaan foolashiisa waay yamla-u waa buuxinayey cayna mujtaliihi kan fiirinaya ishiisa waa buuxinayey wayamliku calayhi wuxuu hananayay dushiisa fu-aadahu qalbigiisa qofkii fiiriya qalbiguu ka soo qafaalanayay waaye qofka fiiriyana ishiisa waa buuxinay bimacnaa mujtaliihi annaadiru ilayh wey kan isaga eegaya waaye ayib intaa markii lagu tilmaamay aslama waa islaamay alfataa wiilkii dhallinyarada ahaa mucaad bnu jabal calaa yadi daaciyati ninkii daaciyada ahaa yeerahahaa yadayi daaciyati daaciyaha labadiisa gacnood almakiyi daaciyihii makiga ahaa muscab ibni cumayrin waa nin weyn diinta aada u faafiyey iyo qur-aanka ninkaas ayuu gacnihiisa ku islaamo sabab ugu ahaa wa fii leylati alcaqaba hameenkii leylat lcaqaba ee nebiga saxaabo badan mubaayacada kula galeen caqabada agteeda imtadad yaduhu gacantiisii waa taagantay alfatiyatu dhallinyarada ah waa wiil yaro curdan ah waay way soo taagantay fasaafaxad waxay musaafaxay soo gacan qaadday yada nebiyi nebiga gacantiisa nebigii alkariimi wanaagsanaa sala allahu calayhi wasalam wabaayacadhu gacantaasina nebigay la mubaayacod allahu akbar waaye ma ashrafaha faqad kaana wuxuu ahaa mucaadun mucaad maca arahdi jameecadii macooda الاثنين والسبعين لا سيرة تغنيت لبئي تضباتك نن الذين كواس قصدوا مكة مكة وسو قصدوا مدينة كيمد والنبي هلك أقول يمد كواس بول السعودي ما هي هلك أقول مادين ليسعدوا إني كل بانان بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد لكل كيسا إني كل بانان ويشرفوا إني كشرفوا بان ببيعة النبي بيعة وايه mubaayaca ay la galaan iyo waliyakhuduu inay xariiqaan oo qoraan fii sifri taariikhi taariikhda dawaawiinteeda iyo bogageeda inay ku qoraan aw arwaca safxatin bog kan ugu yaabka badan wa ashaahaa ugu iftiinka badan waxay ku talagaleen inay xariiqaan oo qoraan diiwaanada taariikhda ka sheekeeya inay ku qortaan bogga ugu yaabka badan uguna iftiinka badan waaye waxaas cashar baan u dhigay iyo cashar lama filaanaa u dhigay iyo cashar lama ilaawaana loo dhigay waa maxay maaha nin inta meel soo istaagay wax qoray ha macnaha waxa weeyaan waxa ay sameeyaan raggaani oo hadhow sida caawa looga taariikhaynayo boggaas ay ku qorteen haddaaba la gelayaa boggi wixii ay ka tageen baa taariikhahoo dhan bogga ugu yaabka badan ugu iftiinka badan ayay kaga tageen inay taa sameeyaan ayb faqad kaana mucaadun wuxuu ahaa waa soo dhaafna taas wamaa in caada alfataa ninkii dhallinyarada ahaa ma noqon min makka ila almadiina maka kama tegin oo madiine ma aadin xataa kawana ilaa uu sameeyey abuuray dhisay huwa isaga iyo wanafarun saqiirun koox yar nafar yar oo min lidaatihi kuwa la-ayniga ah la da-da ah yaa ilaa ay ka sameeyeen jamaacatan jamaaco oo loo dhisay likasri alawfaana islaamta inay jejabiyaan nebi maxamed bay la soo kulmeen oo la soo salaameen oo soo mubaayaco ka soo qaadeen marka laga soo tego madiina la yimid go-aan waxaa la sameeyey rag dhallinyaraadoo yaryar oo jameeco hal mar buu sameeyey buu isku dubariday raggaasi waxay u waxa weeye la dagaalanka weeyaan asnaamtay jejebinaya iyo waintizaacihaa asnaamta inay ka soo siibaan min buyuuti lmushrikiina gaalada guryahooda guri sanamyaal soo ogaada sidii looga farsamayn karaba waa laga xadayaa waa laga qaadayaa waa laga tuuraya balaayadan waaya guryaha mushrikiinta oo fiiya ribe madiine ku yaal fi siri aw fi lcalan si muuqata ama si qarsoon baa looga qaadaya wa kaana waxaa ahaa min ahari xarakati haaulaa'i kuwaa iyaga dhaqdhaqaaqoodii iyo xarakadoodii waxaa ka mid noqday kuwa alfidyaani dhallinyarada asqaari yaryaraa an aslama inuu soo islaamay rajulun kabiir nin weyn oo min rijaalaati yarib yarib raggeedii ah kuwa ninkaasina camarubnuuljamuux weeyaan dhaqdhaqaaqii dhallinyaradu sameeyeen sanamyaashana lagu ciribtirayey sabab waxay u noqotee nin weyn oo camar binu jamuux la dhihi jiray inuu soo islaamay camar binu jamuux baaba soo islaamay waan awal hadda soo marnay taariikhdiis waaye laa cawda walaa icaada dhaha kaana camar bnuuljamuux camar binu jamuux wuxuu ahaa sayidan boqor oo min saadaati bani salama reer bani salama saadaadkoodii ka mid ah wa shariifan buu ahaa nin sharaf leh oo min ashraafihim ah wa kaana wuxuu ahaa qad ittakhada mid u samaystay linafsihi naftiisa sanaman sanam sanam buu samaystay sanamkaasoo min nafiisi alkhashabi buuna ka samaystay geedaha kuwa ugu ugu qaalisan geedaha haddee alwaax waxaa jidha saaj iyo kuwo kale iyo qiimo badan oo aad u cajo badan kuwa hadda albaabada iyo marmar laga samaysto guryaha albaabada dhexdaa iyo kadaa fulaan iyo waa kala qaalisan yahay alwaaxu iyo geeduhu geed aada u qaaliyow sanam ka samaysa kamaa kaana sow ahaaba yasnacu ashraafu ragga ashraaftaada oo madaxda ah say samayn jireen buu ku dayday wa kaana wuxuu ahaa shaykhu bani salama reer bani salama duqoodu waa isagee yucnaa yucnii maan dhahno kii u qasda daneeya ama daryeela kii daneeya bisanamihi sanamkiisa haadaa ee kana ashadda alcinaayati danayn iyo waardiyeyn iyo dhaqaalayn tan ugu daran ayuu sanamkan awood ku bixin jiray fayujalliluhu wuxuu huwin jiray bilxariiri xariir baa dusha laga saaraya wayudammiquhu wuxuu ku dharoobi jiray kulla sabaaxin waa berye oo dhan bidiibi udug iyo caraf subax kasta waa la udginaya barafuunayn balaayo meel qotonto wey sanam dhar xariirana dushaasaa looga saaray qolada la dhuminayo waa balaayo faqaama alfityaanu dhallinyaradii waa kaceen asiqaaru yaryaraa ilaa sanamihi sanamkiisii bay aadeen taaxta taxta junxi dalaami mugdiga dhexdiisa yaa bay sanamkiisa u kaceen mugdiga garabkiisa dhexdiisa waa maxay mugdiga dhexdiisa wa xamaluuhu sanamkii way xambaareen min makaanihi meesha uu yaallay bay ka qaadeen wa kharajuu waa la baxeen bihi sanamkii ilaa khalfi manaasili bani salama qabiilada reer bani salama guryaheeda gadaalkooda reerka gadaashiisa gadaal ayay la aadeen wa alquuhu alqowhu waxay ku tuureen fii xufratin god kaanad ahayd tujmacu fiihaa mid lagu uruuriyo alaqdaaru wasakyaasha meel yaroo god qala meel wasakda la geeyo iyo qashinka baa lagu tuura waaye sanamkii saa ahaa oo la sharfi jiray falamaa asbaxa shaykhu duqii odaygii markuu waa bariisay iftaqada wuxuu waayey sanamahu sanamkiisii falam yajidhu ma helin waa lalayahay ilaahna waa ku sheegaya wabaxaa canhu waa baarbaar fi kulli makaanin meel kastoo ka baaray xataa alqaahu alfaahu ilaa u helay yaa mukibban xaalu yahay mid la afgembiyey la tuuray calaa wejhi weji wejigiisa fi lxufrati godka dhexdeeda qaariqan xaalu yahay mid ku dhex qarqoomay haftooday fi laqdaari wasakha wasakh buu moolka kaga jiraa wey faqaala wuxuu yidhi weylakum hooggiinne man caddaa yaa weeraray calaa ilaahinaa ilaahayagina yaa naga weeraray fii haadihi leylati xalayto war yaa naga soo qaatay ilaahayagii xalay oo weerar ilaah la weeraraya wey ogta oo waxbaasoo beena ilaahayagii yaa xalay weerarka ku soo qaaday oo halkan keenay uma akhrajahu waa soo saar ilaa u jawaabi maye waqasalahu waa dhaq wadaharahu waa nadifiyey wadayabahu waa diibeeyey waa carfiyey waa barafunayey wa acaadahu ilaa makaanihi meeshiisii buu ku soo celiyey wa qaala lahu wuxuu ku yidhi ey manaatu manaatu waa waxaa weeyaan yaa manaat eydi waa min annidaa alfaadda wax loogu nidoodo waa waa sanamka magacu lahaa wa manaata ahaaliata alukhraa manaata manaato buu yidhi wallaahi low annii aclamu haddaan ahaan lahaa mid og ma ahiye mankan sanaca bika kugu sameeyey haadaa waxaan aan arkay la akhsaytuhu waa hoojin lahaa dagaal baan eber kaga dhigila waa dili lahaa kaas falamaa amse sheekh markuu galabaysay galab waxaa loo yaqaan macaa caawa gelinka hore oo wanaama iska seexday tasallalal fityatu dhallinyaradii baa soo dusdusay ilaa sanamihiiba usoo duseen waaye waaye waa soo duseen yatasallaluuna soo ma ahayn tasallala alfitya ilaa sanami wa facaluu bihi sanamkii waxay ku sameeyeen maa facaluuhu waxay ku sameeyeen fi leylati saabiqa habeenkii tagay oo xalay ahaa bay caawana ku sameeyeen famaa zaala kama zuulin ninkii sanamka lahaa yabxasu canhu inuu raadraadinayo xataa wajadahu ilaahu ka helay misna fii xufratin ukhraa god kale bohol kale oo min tilka alxufari boholahaas ka mid ah iyo godadkaas mid kaley ka tuureen fa akhrajahu waa soo saaray waqasalahu waa mayray waa u qubeeyey wa daharahu waa dahiray wa cadarahu waa cadareeyo wa tawacada waa hanjabay maanta ninkii waa hanjabay waay hanjabaad waxa weeye shar buu ugu cagajugleeyey man duulkii cadow calayhi soo weeraray ashadd alwaciidi goodi kan u daran iyo hanjabaad kan u daran buu markan ugu hanjabay haddaanan wax ka qaban bayl falamaa takarara daalika markuu ka soo noqnoqday minhum dhallinyaradii isaguna ha markasta soo saarayo istakhrajahu markii dambe wuu soo saaray min xaysu alqowhu meeshay ku tuureen buu ka soo saaray wagasalahu waa mayray uma jaa'a wuxuu la yimid bisayfihi seeftiisii facallaqahu calayhi surka u suro waa ku xidha seef buu u keenu isku difaaco oo yidhi seeftan waa kan hubkaadii waqaala wuxuu yidhi yukhaadibhu xaaluu la hadlayo la hadlayo la khidaabayo wallaahi innii anigu ma aclamu ma garanayo man midka yafcalu sameeya bika adiga haada aladii midkan taraahu aada u jeedda adigu waxaana aadba aa u jeedid cidda kugu samaysa ani ma garanayaaba yidhi ma garanaayo haya garan maa weye ma garanayo wa haadaa kani asayfe seefkaana macaka macaada wey qabso seeftaan seeftaan qabso falamaa amsa sheekhu markuu hameensaday hameenkii dambe fain kaana fiika khayrun haddaa khayr leedahay waa soo raja dhigayaa yaa manaatu manaatow haddaa iska celin kadhid faadfac can nafsika naftaada difaac wa haada sayfu macaka seeftaana qabso isdifaacna difaacu nafsi gal falamaa amsa sheekhu markuu waaberis markuu macnaha hameensaday wanaama seexday cadaa way ku way weerareen way ku xadgudbeen alfidyatu dhallinyaradii cala sanami sanamki waaqaadu sayfa seeftiina way ka qaateen seefkii almucallaqa lagu xiray fii raqabatii qoortiisa seeftii la suray ku beeba heleen wa rabaduuhu isagiina sanamkii waxay ku xidheen bicunuqi kelbin ay bay surka ugu xidheen eydkaasoo mayit eygaasoo mayitin baktiya ey baktiyey iyo sanamkii bay isku xiriiriyeen sida awrta la iskugu xiriiriyo waalqowhumaa labadoodibna waxay ku tuureen fii xufratin god oo min tilka alxufari godadka ka mid ah falamaa asbaxa sheekhu markii waagu baryey jadda waa waa raadiyey waa dadaalay fii dalabi sanamihi sanamkiisa raadraadintiisa xataa wajadahu ilaa uu helay mulqan xaalu yahay mid la tuuray bayna alaqdaari wasakyaal dhexdood maqruunan xaalu yahay mid lagu xiriiriyey bikelbin meyitin aydi baktiya munakasan xaalu yahay mid loo foorariyey calaa weji wejigiisa cinda daalika arrinkaa agtiisa uu nadara fiiriyey camar binu jamuux ilayhi sanamkii wa qaala wuxuu yidhi tallaahi low kunta ilaahan lam takun anta wa kalbun waas dabirin fi qaran beydkaanu ku dhufta waa carabi waa yaqaanaane tallaahi low kunta ilaahan lam takun anta wa kalbun waas dabirin fi qaran tallaahi baan ku dhaartaye low kunta haddaa ahaan hadaad ahaan lahayd ilaahan ilaah haddaa ahaan lahayd lam takun maadan ahaateen anta adiga iyo wakelbun ay wasda bi'rin ceel dhexdiis waay labadiinnu maydna ahaateen fii qaranin kuwa isku xariira waay kuwa isku xiran haddaa ilaah tahay adiga ay baktiga ceel kuma wada jidheen iskuma xiriirsanaateen uma aslama waa islaamay shaykhu bani salama ninkii weynaaye reer bani salama waxasuna islaamuhu islaamnimadiisuna waa wanaagsanaatay walamaa qadima arasuulu lkariimu sala allahu calayhi wasalam waayahay nebi maxamed markuu soo galay cala almadiina muhaajiran xaalay waa waa dambe lazimahu lfataa wiilkii baa laazimay nebiga mucaad bnu jabalin mulaasamata dilli hoosku sow u laazimo lisaaxibihi kan hooska leh fa akhada canhu lqur'aana qur-aankiiba og nebiga ka bartay wa talaqaa wuxuu nebiga kala kulmay calayhi dushiisa sharaa'ica alislaami islaamka sharaa'iciisa xataa hadaa ilaa uu ka ahaday mucaad min aqra'i saxaabati saxaabada kuwa ugu yaqaana ugu aqrisan yaa ugu qaarisan ugu akhrinta badan likitaabillaah iyo waclamihim kuwa ugu ogaalka badan ugu caalimsan bisharcihi ilaahay sharcigiisa kitaabillaahi wa sharcihi wa sharci illaah xadaa waxaa waramay yaziid binu qudayb qaala wuxuu yidhi dakaltu waan galay masjida ximsa masar baa la joogaa magaalada ximsa masaajkeeda waay waxaan leeyahay masar aan ku dhihi waa suuriya faidaa ana waaba anigoo bifatan ku sugan wiil dhallinyaraha jacdi shacri tima adag qad ijtamaca xowlahu hareerihiisana ay soo dhoobteen annaasu dadku xalqasaas loo wareegsan yahay faidaa takallama markuu hadlo kaannamaa yakhruju waaba iyagoo uu ka soo baxayo min fiihi afkiisa waaba iyadoo uu ka soo baxayo nuurun iyo walulun nuur iyo lul faqultu waxaan idhi man haadaa ninkaasaa loo agdhooman yahay oo cilmiga laga qaadanaayo waa kuma faqaaluu waxay dhaheen mucaad bnu jabalin waa mucaad bnu jabal warawaa abuu muslimin alkhawlaaniyu ayaa warramay qaala wuxuu yidhi ataytu waxaan tegay masjida dimashqa tanna waa isla caasimadda masaajidka dimashq faidaa xalqatun hal xalqad hal wareeg ya majlis اlcilmi baa xalqa la yihahda kaanuu yataxallaquun fi hadihi اlmajaalis xawla sheekh sheekha dhinacyadiisa asaa la isku mardimayn jiray goobaabin xalqo oo fiihaa dhexdeeda joogaan kuhuulun garmadoobayaal rag waaweynoo min asxaabi muxamedina sal اlla alay slam waa iyadoo mawjuuda waidan shaabun dhallinyaray oo fiihim dhexdooda ah kaasoo akxalul cayni ya il indha kuulan kaasoo baraaqu hanaaya foolal cadcad alhanaaya foolashiisu birbirqayaan mawjuud waa isagoo ah kulama اkhtalafuu markay iskhilaafaan fii shayin shay radduuhu waa celinayeen shayga ila lfataa ninkaasi dhallinyarada baa loo tegaya masaladaa noo sheega cilmigaa noo sheega waxaa noo sheeg faqultu waxaan ku idhi lijaliisin lii mid ila fadhiyey agtayda man haadaa waa kuma ninkan waa dimashq maanta faqaala wuxuu yidhi mucaad bnu jabal walaa qarwo layaa ma jiro hala yaabin mucaad famucaad mucaad rubbiya waa la tarbiyeeyey fii madrasati rasuuli dugsigii nebiga salawaat اllaahi wasalaamuh calayh madrasadaasu ka soo baxa mundu nucuumati اladfaari yaa laga soo bilaabo hadda ereygan markii ciddiyihiisu jilicsanaayeen warkeedu waa maxay mundu nucuumati اladfaari yaraantiisa laga soo bilaabo wey ujeedku hadda markuu yaraan laga soo bilaabo ilaa dadka yareer ciddiyahooda asaa dabacsan wa takharaja wuxuu ka qalanjibiyo ka baxay calaa yadayhi nebiga labadiisa gacnood fanahala alcilma cilmigiibuu ka durduurtay min yanaabicihi ilihiisa alghaziirati ee burqanayay ilaha waaweyn oo cilmigu ka burqanayay buu cilmigii ka qaatay wa akhada almacrifata macrifadana waa qaatay min maciinihaa isheeda alasiila asalka ah asalkeeda buu ka qaatay fa kaana wuxuu ahaaday khayra tilmiidin ardaykan u khayr badan oo likhayri mucalimin u ahaaday mucallinkan ugu khayr badan waa nebiga calayh islat wasalaam wa xasbu mucaadin mucaad kaafigiisu ku filan shahaadatan markhaanti ahaan ugu filan an yaquula inuu yidhi weeye canhu xaggiisa ka yidhi alrasuulu nebigu salawaatu ullahi calayh aclamu ummatii ummadayda kan ugu aqoonto badan bilxalaali iyo walxaraami mucaad bnu jabalin wey wa xasbuhu misna kaafigiisu fadlan xagga fadliga calaa ummati muxamedin waa ummadda nebi moxamed dusheeda annahu kaana inuu ahaa weeye axad annafari kooxdii mid ka mid ah asitati lixda ahaa aladiina kuwaasoo jamacu lqur'aana qur-aanka jamciyey calaa cahdi rasuulillaahi nebi maxamed xilligii sal alla alay slam salawatullah wasla alay lix nin oo qur-aanka dusha ka qabtay xilligii nebiga mid ka mida weeye mucaad binu jabal walidaabuu kaana asxaabu rasuulillaahi waxay ahaayeen sala allahu calayh wasalam idaa taxadatuu markay sheekaysanayaan wa fiihim dhexdoodana mucaad binu jabal ou yahay nadaruu ilayhi kuwa fiiriya mucaad heybatan lahu heybad ay ka heybaysanayaan iyo wa tacdiiman weyneyn licilmihi ay weyneynayaan ayuu ah waqad wadaca rasuululkariimu rasuulkii weynaa oo wanaagsanaa sala allahu calayhi wasalam wuxuu dejiyey nebigu iyo wasaaxibaahu nebiga labadiisa saaxiib abubakar iyo cumar min bacdihi nebiga gadaashiis haadihi daaqata awooddan alcilmiyata cilmiga daaqadan la siiyey oo qur-aan xafididda ah alfariidata ee fariidada ay keliyooday waxay dejiyeen fii khidmati alislaami waalmuslimiina islaamka iyo muslimiinta khidmadeeda ummadda diinta iyo qur-aanka bar baa layidhi fahaadaakanu huwa nebiyu waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam yaraa wuxuu arkayaa nebigu yaraa xaaloo arkaya jumuuca qurayshan quraysh jamacyadeeda tadkhulu iyadoo gelaysa fii diin illaahi ilaahay diinkiisa afwaajan jamaaca jamaaco bacda fatxi maka maka furashadeeda ka bacdi idaa jaaa nasrullaahi waalfatxu wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja waa halkaas wayashcuru nebigu wuxuu dareemay bixaajati lmuslimiina muslimiinta baahidooda muslimiinta aljudadi aljudad aljudad ee cusub islaamnimadaa hadda soo galay ay u baahan yihiin ilaa mucallimin mucallim kabiirin weyn oo yucallimuhum bara alislaama wayufaqihum fahansiiya bisharaaicihi sharaacdiis islaamka sharaacdiis fayachadu waaye nebigu waa ballamayey bikhilaafatihi khilaafadiisa wuxuu dhiibayay calaa maka inuu barasaab ka noqdo licataabi bni usayd cataab bin usayd baa la yidhi adigu magaalada hay wayastabqii nebigu waayo macahu maciisa wuxuu baaqi yeelayay mucaad binu jabal madiina dadka soo gelaya ayagoo islaamaya liyucallima annaasa dadka inuu baro mucaad alqur'aana oo yufaqihahum uuna fahansiiyo fii diin illaahi walamaa jaa'at markay timid rusulu muluukil yaman yaman boqoradeeda ergaday soo direen ilaa rasuulillahi markay u yimaadeen salawaatullaahi wasalaamuhu calayh tuclinu xaalay iclaaninayaan tuclinu xaalay iclaaninayso islaamaha islaamnimadeeda iyo wa islaama man waraaha dadka ka dambeeya islaamnimadooda oo wa tas'aluhu ay su'aalanayaan wafdiyaashaani an yabcada macahaa maceeda inuu nebigu diro man yucallimu nnaasa cid dadka badha diinahum diinkooda inta daba nebigu wuxuu ugu yeeray lihaadihi lmuhimmati muhimmadan iyo shaqadan nafaran koox oo min adducaati ah alhudaati ee hudaada ah oo min asxaabihi wa amara calayhim wuxuu madax uga dhigay mucaad binu jabal radia allaahu canhu waqad kharaja anabiyu alkariim nebigu waa baxay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yuwadicu xaalu sagootinayo bacata alhudaa hanuunka ergadiisa iyo wanuuri nuurka ergadiisa haadihi ee tana raggaa ergadaayo la dirayo baa nebigu sagootinayay wadafiqa nebigu wuxuu gudagalay yamshi inuu soconayo isagoo lugaynaya taxta raaxilati mucaad mucaad gaadiidkiisa uu saaran yahay hoosteeda baa nebigu lugaynaya ninkan saaran baa laga sagootinaya ee ragga la socda wa mucaadna raakibun uu yahay nebigii baa lugaynaya mucaadna uu gaadiidku saaran yahay waadaala rasuulu lkariimu sala allahu alay slm nebigu waa dheereeyey mashihu socodkiisa macahu uu la soconayo mucaad cabaar dhan buu la socday xataa lakaannahu waaba isagoo kaana ahan yuriidu nebigu mid doonaya an yatamallaa inuu ku raaxaysto min mucaadi intaa mucaadu la sii jooga nebiga u sii bogsanaa uma awsaahu nebigu waa u dardaarmay mucaad wa qaala lahu wuxuu ku yidhi yaa mucaad innaka adiga casaa waxaa laga yaabaa allaa talqaanii inaadan ila kulmin bacda caami haadaa sanadkayga aan kana ka bacdi inaadan dib dambe ii arag baa laga yaabaa war hadalku waa hadal culus walacallaka waxaa laga yaabaa an tamura inaad soo madhid waa dambe bimasjidii masaajidkayga iyo wa qabrii qabrigayga fabakaa mucaadu waa ooy jazacan argagax wuxuu la argagaxay lifiraaqi nebiyihi nebigiisa faaruqidiisa iyo wa xabiibi xabiibkiisa muxamedin salawaat ullahi caleyh wa bakaa macahu waxaa maciise ooyey almuslimuuna wa sadaqad runbay noqotay nubuu'atu rasuuli اlkariimi rasuulkii wanaagsanaa sala اllahu alayh wasalam saadaashiisii nubuu'a yaa saadaashaas xaqiiqay noqoto famaktaxalad kuma indha kuulan caynaa mucaadin mucaad labadiisa indhood radia allaahu canhu biru'yati اnebiy nebi maxamed arkidiisa dib uguma indha kuulan calayh الsalatu wasalaam bacda tilka saacati saacaddaa dardaaranka la faray ka bacdi dib uma u arag meel baa loo dira faqad faaraqa rasuululkariimu nebigu wanaagsanaa waa faaruqi sala allahu calayh wasalam alxayaata nolosha qabla an yacuuda mucaadun mucaad intuusan ka soo noqon min alyamani xaggaa iyo yaman walaa rayba layaa ma jiro iyo shaki fii anna mucaadan mucaad bakaa inuu ooyey lama caada markuu soo noqday ilaa yasriba waa dambe madiine markuu yimid waa ooye faalfaaha madiina wuxuu ka helay qad afqarad iyadoo ka cayrooday qad afqarad iyadoo weyday min unsi xabiibihi xabiibkiisa wehelkiis rasuulillaahi ah sala اllah alay slm madiinoo weyday faqiid ya nebigan wehelkiis markuu yimid meeshuu nebiga la deganaayo la noolaan jiray magaaladii cilmiga iyo diinta iyo nuurka waa iska ooy waayo allahuma salli calaa muxamed walamaa weliya alkhilaafata khilaafada markuu tawaliye cumar bnu اlkhadaab radi allahu canhu arsala mucaadan mucaad buu diray ilaa bani kilaabin reer bani kilaab reer bani kilaab ayuu mucaad u diray liyaqsima fiihim dhexdooda isagoo u qaybiyo ucdiyaatihim waxyaalihii la siiyo xoolaha ay ka heleen wayuwasic isagoo u qaybiyo calaa fuqaraa'ihim fuqaradooda sadaqaati akhniyaa'ihim kuwooda akhniyada ah sadaqaadkii laga soo urushay faqaama waa u istaagay mucaad bimaa cuhida ilayhi wixii loogula ballamay oo min amrin amra loo xilsaaray wacaada ilaa zawjihi xaaskiisiba u soo noqday bixilsihi isagoo ku sugan kebadiis kebad ama kerbaash alladii kaasoo kharaja bihi oo la baxay waagii hore yalufuhu xaaluu ku duuduubay kebadda iyo kerbaashka calaa raqabatihi luquntiis manaha busto culus oo karbaashyada awrta la saaro oo kale ah maro adag ah buu guriga kula soo noqday xoolo badanna waa soo qaybshay waxba ma wato faqaalat lahu imra'atu xaaskiisa baa waxay ku tihi ayna awey maa ji'ta bihi waxaa la timid waaya oo mimaa kii ay yaatii bihi ay la imaanayeen alwulaatu kuwa madaxda ah oo min hadiyatin hadiyad ah liahlihim liahlihim reerayowgooda u keeneen dadkii meelaha loo diro soo shaqeeyey oo dowladda xilalka u soo qabtay oo xoolaha soo qaybiyey reerayowgoodii hadiyaad bay u keeneene adiga aaway waxaa waday hay faqaala wuxuu yidhi laqad kaana macii aniga macayga waxaa ahaa raqiibun waaya mid waardi ah odhot miyaa la dhahaa mid qofka la la qofka qofka la dul saaray oo daba taagan waxuu sameeyo iyo wax waxuu baxsho iyo waxuu aniga raqiib baa lay daba dhigay buu yidhi kaasoo yaqidun iska soo jeedo iska baraarugsan kaasoo yuxsi calaya iga iga iga tirinaya wax kas yaa iga xisaabinaya oo ilaalinaya faqaalad waxay tihi qad kunta waxaad ahayd mucaadow amiina nin amiinah cinda rasuulillaahi nebi moxamed agtiisa sala allahu calayh wasalam iyo wa abi bakrin labadaa markay joogeen weligaa odhot laguma daba dhigin iyo mid macnaha ku daba taagan uma jaa'a cumar baa yimid fabacaha macaka macaadou diray raqiiban mid raqiibo kor joogtaynaya kaasuu yuxsii calayka wax kasta kaa tirinaya kugu xisaabinay adduun waa dhammaad adigoo nebi maxamed xilligiisa saa ahaa abuubakarna saa ahaa waa maanta hawshaas cumar la yimid waa shaacad gabadhu way faafisay daalika warkaas fii niswati cumar xaasaskii cumar xaasaskii cumar bay warkii kula sheekaysatay waaya oo tira desay cumar ninkaan aan weligii cid la daba dhigin baa la daba dhigay wakaa wax uu noo keenay meesha dadka kale wax keeneen ma jidho waaya fii niswati cumar washtakathu cumar bay uga dacwootay lahunna xaasaska iyo dumarkii say cumar deelastakaan ka nahay khaliifaha annaga maanta fa balaga daalika cumara arrinkaasna cumar buu gaaray fadacaa mucaadan mucaad buu deg deg ugu yeeray wa qaala wuxuu yidhi a ana ma anigaa bacadtu macaka macaada diray raqiiban mid raqiiboo yuxsii calayka ku dul joogtaynaya maana qofku daba dhigay oo adiga waardiye kaa ah fa qaala wuxuu yidhi laa maya yaa amiira almu'miniin walaakinanii anigu lam ajid ma helin shay-an shay kale oo actadiru bihi aan kaga cududaarto ilayhaa gabadha ilaa daalika warkaa mooyaane waxa weeye raqiibba ay daba taagan inaan dhaha maahay anugu adigana kuma magacaabine wax kaloo aan ku qanciyo maadaama dadka kale xoole keenkeenaya anna aanan waxba keenin shay kasta xaqiisa aan ku bixiyey yaa ilaa hadda xoolo xoolo dowladeed iska qaniimaa loo arkay haa wuxuu yidhi warkaas waxaan ahayn waa waay fadaxika cumar waa qoslay ridwaan ullaahi calayh waacdaahu wuxuu siiyey shay-an xoogaaba u dhiibay balbareerka intaa u geh wa qaala lahu wuxuu ku yidhi ardihaa bihaa xoolahan gabadha ku raaligeli xoolahan u geh wa fii ayaami lfaaruqi maalmihii sayd cumar arsala ilayhi arsala waa u soo diray waayahay ilayhi sayd cumar waaliyihii waaligiisii cala shaami shaam oo dhan waaliga uga ahaa oo yaziid bin abi sufyaan la dhihi jiray yaziid wax soo diraya cumar baa loo soo diray yaquulu xaaluu leeyahay yaa amiira almu'miniin ina ahla shaam reer shaam qad kafuruu waa bateen wamala-uu waxay buuxiyeen almadaa'ina magaalooyin dhan bay camireen waxtaajuu waxay u baahdeen ilaa man qof yucallimuhum bara alqur'aana wayufaqihuhum fahansiiya biddiini faacinnii igu soo caawi yaa amiira almu'miniina birijaalin rag oo yucallimuunahum dadka waxbara qur-aankaa laga fakaraya nin meel dowlad ka qabto oo yidhahdo waxaan u baahanaa dugsiyaal qur'aan iyo macallimiin iyo dad qiraa'ada yaqaana iyo mujawidiin iyo asxaabulcilmi iyo kadaa fulaan waxaan u baahanahay waddankan shaam aan bara saabka ka ahay dad diinta dadka bara oo qur-aanka fadacaa cumar wuxu u yeeray an nafara kooxda alkhamsata shanta ah aladiina kuwaasoo jamcu qur'aana qur-aanka jamciyey fii zamani nabiy xilligii nebiga calayhi salatu wasalaam wahum raggan nool marakan mucaad binu jabal wa cubaadat bnu saamit wa abu ayuub alansaariy wa ubay bnu kacb wa abudardaa shantaa weeya wa qaala lahum shantooda wuxuu ku yidhi ina ikhwaanakum walaalihim oo min ahli shaam ah qad istacaanuunii waxay iga soo caawin dalbeen dalbadeen biman duul yucallimuhum iyaga bara alqur'aan oo yufaqihum fahansiiye fi diini faacinuunii iigu kaalmeeya raximakum ullahu ilaahi ha idiin naxariisay bialaaatin saddex oo minkum shantiinaan ka mid a saddex nin iska soo qorsheeya fain axbabtum haddaad jeclaataan faاqtaricuu qori tuurta wailaa haddii idnaan qori tuuranayn intadabtu anaa u yeeraya alaaatan saddex oo minkum idinka idinka mida anaa saddex magacaabaya wacya faqaaluu waxay dhaheen walima naqtaricu maxaan la qura tuuranaynaa maxaa qori tuur baa keenay fa abuu ayuub oo naga mida shaykhun kabiirun waa nin weyn maanta halkaas safarkaa ma aadi karo wa ubayina ninka la yidhaahdo ubay binu kacab waa ninkii lamikun lagu dul akriyay yidhi nebigu ilaa waxaa lay amray inaan kugu dul akriyo ma ilaahay baa magacaabay haa ooyey ubayina rajulun mariidun isagu waaba jiran yahay hadda warku waaba iska cadin haa qoratuurkeena saddexda yadaa kalaa soo harnay wa baqiina waan harnay naxnu alaaa saddexda yadaanaan harnay faqaala cumar wuxuu yidhi ibtada'uu haya ka bilaaba shaqada biximsa magaalada xims faidaa raditum waaya markaa ku raali noqotaan xaala ahliha ehelkeeda xaalkooda magaalada iskeento qur-aan baridda fakhallifuu axadakum midkiin ku khaliifyeelo uga taga fiihaa ximsa saddexdiina nin ha ku haro walyakruj waaxidun midna ha baxo labada hadhay oo minku idinka idinka mida ilaa dimashqa walaakharu kan labaadna ilaa filastiin filistiin baan iska dhahnaa filastiin waaya iyo falastiin faqaama faqaama asxaabu rasuuli lahi sala allah alay slam nabiga asxaabtiisii waa kaceen ahalaaatu saddexdaha bimaa amarahum bihim ulfaaruuqu faaruuq wuxuu amray bay u kaceen fii ximsa waa u kaceen waa maxay waa u qumeen uma tarakuu fiihaa waxay kaga tageen nin uga tagaa layidhi marka hore iskugu taga nina ku reeba cubaadata bna shaamit wadahaba waxaa tegay abudardaa ilaa dimashqa buu aaday wamadaa mucaad binu jabalna ilaa filastiin buu aaday meesha cadowgu hadda dulhabsaday way allah ka dulqaaday wa hunaaka halkaas baa usiiba la asiibay mucaadun mucaad bilwabaa'i duumo xanuunka wabaha la yidhahdo baa ku dhacay waaya dee halkaas saxaabo ku aasan waaba soo aragnayba magaalada dimashq waaya marka magacyadan ka soo sawirnay maba soo fiirinba laakiin waa saxaabo badan baa halkaas tagtay falamaa xadarat اlwafaatu geeridu markay ku soo xaadirtay istaqbala alqibla qibladu qaabila wajacala wuxuu gudagalay yuradida inuu celcelinayo hada nashiida waaya nashiidkan nashiid kan lagu soo wadaynayo gabaygan wey nashiidah iyo nashiid ayuu ku celceliyey waayo nashiiddee see la dhahayaa marxaban bilmowti marxaba zaa'irun jaa'a bacda khiyaabi wa xabiibun wafada calaa shawqi marxaban soo dhoweyn ba u ahaatay bilmowti dhimashada marxaban dhimashay soo dhowow zaa'irun huwa soo qadaro huwa mowdku zaa'irun waa mid soo booqday kaasoo jaaa yimid bacda qiyaamin maqnaan dabadeed muddowa ku naga maqnaa intaan noolayna hadda yimid wey wa xabiibun waa mid xabiib ah oo la jecel yahayo wafadda soo wafdiyeeyey calaa shawqin maca shawqi waayo shawq iyo jacayl macis uma jacala wuxuu gudagalay yanduru ila samaa cirka inuu eegayo wayaquulu leeyahay allaahuma allahyo inaka adugu kunta waxaad ahaatay taclamu mid og annii anugu lama kun inaanan ahayn uxibu mid jecel addunyaa adduunyo iyo waduulabaqaai waduulalbaqaa'i baaqi noqosho dheer fiiha dhexdeeda liqarsi lashjaarigeeda inaan tallaalo beera tabcado iyo wajaryil anhaari webiyaal iyo wadooyin biyo maraan inaan sameeyo waaye inaan adduun joogo oo geeda tallaaloo ubax tallaaloo waaye kanaalla samaysto oo biyo samaysto oo harooyin samaysto inaan adduun inaan u joogo aanan jeclayn ilaah waad ogta walaakina ilaahayo waxaan jeclaa lidama'i lhawaajiri waay alhawaajir kuleylyaalka oonkooda iyadoo jihaad lagu jiro kulayl la marayo yaa alhawaajir haajira jamci hawaajir oonkeeda lidama'i lhawaajir kuleylyaalka oonkooda iyo baan jeclaa wamukaabadati saacaati saacadaha la dhibtoodkooda waay waaye mukaabadati saacaadka saacaadka macnaha mukaabada waa mudasha wey iyo musaaxamati alculamaa'ina ilaah waa jeclaa culimmada inaan kula ciriiriyamo birukabi lowyaha cinda xilaqi dikri dikriga iyo cilmiga meesha lagu hayo xalqooyinkeeda inaan meel labada log ka helo saas soo fariiso oo aan ku jiro safka taasna ilaah waa jeclaa allaahuma allahyow fataqabal nafsii nafteyda aqbal bikhayri maa sheekan ugu khayr badan tataqabalu bihi aada ku aqbasho nafsan naftaasoo muminatan muminada uma faadad way socotay ruuxu ruuxdiisii ruuxdiisii addaahiratu ee daahiradda ahayd nadiifka ahayd baciidan xaalu yahay mid ka fog can ilahli ehelkiisii iyo walcashiiri qoyskii qabiiladii meesha uu ku dhintay daaciyan xaalu yahay mid dadka ugu yeeraya ila allah muhaajiran xaalu yahay mid hijroonaya fii sabiilih ilaahay waddooyinkiisa wallahu subxaanaه wa tacaala aclam sawaab